إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii duqayn ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah ayaa ka dhacday deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose xarakada shabaab almujaahidiin ayaa heshiis dhex dhigtay beelaha garra iyo abgaal oo uu gacanka hadal ku dhex maray qaybo ka mid ah shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah baa iyo bakool ayaa dowlad diini ah u soo xirtay macallimiinta madaarista ku yaala wilaayadaasi siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada ayaa walaaca ka muujinaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo dowladda turkiga ay u soo tababartay dowladda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo tobanka bisha rajab sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran duqayn ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena haashim cabdinaasir maraykanka ayaa xalay mar kale duqayn ay ku waxyeeloobeen dad shacaba ka geystay deegaanka kuuyabarow ee shabeellada hoose laba gantaal ayaa ku dhacday guri ay deganaayeen qoysas ka mid a dadka ku dhaqan kuuyabarow waxaana halkaa ku dhaawacmay laba qofood oo ay mudu tahay hooyo shan carruura dhashay hooyadan shanta carruura dhashay ayaa la geeyey isbitaal maxalli ah oo lagula tacaalayay xaaladeeda caafimaad nasiib wanaag ma jirin wax waxyeello ah oo soo gaaray carruurta balse waxay la saseen jugta gantaalaha seynab abuukar oo ah hooyada ilmaha dhashay ayaan la kulanay iyadoo dul saaran sariir oo ay hareero joogeen hooyooyin soo booqday waxayna sharxday sida ay wax u gaareen seynab abuukar walaahi oo hadda maanta dhaawac iyo waxaas waa ay gaareen anoo daashka oo barada ilmahan wuxuu qoraay marka guuxig oo zaa'idka diyaaradaha imaada markii dambe laba xabay nagu soo duurtiyo ana meeshana meesha oo barandada meeshaasaan fadhiya marka wixii oo hadda lug iyo waxaasaa ii gaarin wax kale ma jiro ilmaha ka hor maxaa soo gaaray mayaa waxaa hadda gaarin ma jirto alxamdulilah meeqa carruura xilligaas guri kuula joogta ilaa shan caruura ay joogto goormay warka wax dhaceen qiyaasta qiyaas adi dhuux waraysiyada markay ka baxeen oo idaacadda alfurqaan ay ka baxday markaas kadib ay ay guux zaa'id ay soo dareemeenoo isbitaalka goormaa lagu keeno wala ilaa iyo ad muddo shan daqiiqo iyo ilaa iyo toban daqiiqo camal waa gurigan ku dhiig baxay alxamdulilah had- intee wax kaa gaareen lugta meeshaanoo jilbaha hoostiisa meesha dhinaca firir miya fir waa haa alxamdulilah had- hadda dhays iyo waxaasaa ku socotaba qof kale oo ku dhaawacmay duqaynta ayaa magaciisa noogu sheegay cabdi waa nin dhallinyaro ah oo xooggiisa ku xamaalo jiray wuxuuna ka dhaawacmay lugta xilliga uu la hadlayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu ku sugnaa isbitaalka lagu daweynayay waxaana garab fadhiyey dhallinyaro ay isku shaqan yihiin cabdi ayaan weydiinay sida ay wax u soo gaareen cabdi waxaa waaye een, anugu baashaalooyno waxaan ku warhalni oo jugle oo dheyeyso oo markii oo dheyeyso oo firir oo ajarka iga galay marka markii abbaar saan aa dhahay marka waxaa dareemi dhiigaa dareemi oo gacanteeda marka dooy dhiiggii markii dareemi dadka asaabada la joogaan haa mara iga hereen marka alxamdulilah sidii xalay dhibkaasoo ku baryay haddana saaka alxamdulilah een, isbitaalka noo keenay marka insha allah si walaalahay iigan waa iga bixiyaan firirka waa lagaa bixiyay waa laiga bixiyay firirka hadda isbitaalkaad joogtaa hadda isbita- isbitaalka joogaa meeqa saaca ku beegneed markii wax kugu dha- soo gaarayay adii saddex saa iyo barmiya saas oo kale ayda malayna waa gartay haa intay joogteen marka een, xaafadaas dhankaas magaceetan si fiican mau garanaya oo adigu marka in gurigaada ku jirta xilliga haa gurigayga ku jirayna haa qofod waa ku ahdeen guriga guriga adiga qoosa u xeyna waa badanayna xilliga wax kaa gaaray keligay wax ay gaaraa waxaan ku warxal wax oo zaw oo dhexeeya aa ku warxalay bis shaqadaadu maxay tahay shaqadeeda harqaan waaya al-shabaab miyaa tahay maya maya maya qof oo een, caad isku shaqaystayo alyoomkiis dhacsnaana harqaan laa hooyooyin ku dhaqan kuuyabarow oo nala hadlay waxay sheegeen in maraykanku uu cadaystay bannaankana keenay cadowtooyada uu u hayo ummadda soomaaliyeed waal waxa weeyaan cadowga shadaadniinta ee maraykanka ah ayaa wuxuu weeraray xaafad masaakiin ah oo waxa meeshaa jooga oo caruur yaryar iyo ayuu ku duqeeyey meesha marka waxa weeya maamadiina wuu duqeeyey maxaa toolay caruurtiina maxaa toolay wuu wuu ka argagixiyey marka waxaanu waxaanu ognahay inuu cadow yahay waxaanu ognahay inuu ma- hadaf kale lahayn uu magaca islaamnimo raadinayo magaca islaamnimuna ku dagaalamaya shabaab laguma socdo dadweyne caam ayuu socdaa dadka dhan buu tirtiraya waa wax iimaanka beelay waa wax habeenaya maalin wareegaya waa wax ummadii dhibay oo ma laga seexan laayahay weeyaan oo xaasida marka waxa weeyaan gaalo annaga asxaan nooma hayaan ubadkayaga xoolahayaga bahaayinta wax kastuu la dagaalamaya marka waxa weeyaan gaaladaas ilaahay waxaan leenahay hanaga qabto waxaan leenahay shabaab looma socdo shacab baa loo socdaa masaakiin baa loo socdaa caruur baa loo socdaa lama kala jeclo qof weyn iyo qof yar wax alla wax la kala jecel yahay ma jirto marka waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala inaan cisada qaadano un cadowga ilaahay iska celino maxaa toolay dhulkiisi kasoo tegay ee masaakiinta tirtiraya laakiin waxaa sheegtaa maraykanka in haweenka iyo caruurta ilaaliyaan oo ay xuquuqul insaanka ay dhowraan wax alla wuxuu xaquuqul insaan ka yaqaana ma jirto waxa weeyaan hadduu xaquuqul insaan yaqaano caruurta yar iyo islaamaha yaree guryahooga jooga uma tegeen waxa weeyaan xaquuqul insaan maba yaqaanaba wuxuu la dagaalamaya waa maalkii masaakiinta iyo caruurtii yar dadkii soo korayuu la dagaalamaya lama dagaalamayo maxaa toolay muxuu ahaa shabaab lama dagaalamayo ma hadduu rabo duurarkii meelay joogaan ha ugu tago maata inuu raadsada ma aha waayihii dambe maraykanka waxa uu sii laba jibaaray duqaymaha aanan kala sooca lahayn ee diyaaradihiisu geysanayaan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa heshiis dhex dhigtay beelaha garra iyo abgaal oo uu gacanka hadal ku dhex maray qaybo ka mid ah shabeellaha hoose warkan waxaa diyaariyey maxamed ismaaciil kulan ballaaran oo ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lagu soo afjaray colaad gacan ka hadal sababtay oo dhex martay beesha garayo abgaal kulunkan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose waxgaradka labada beel iyo marti sharaf ayaa ugu dambeyntii laisla gartay in labada baylood ay bixiyaan diyada labada qof ay iska dileen intaasi kadib sheekh abu usaama oo ah waaliga gobolka ayaa soo bandhigay qodobada la fari labada beel go-aanka marka wilaayada ka soo baxay ee la isla qaatay yaa wuxuu ahaa qodobka koowaad waxaa la go'aamiyey oo la isla qaatay oo biikama dhibcaan noqotay meesha hadda dadkaa labadaa beela ay degan yihiin ay beeraha ugu yaallaan beerahaasna ay yihiin beero la tabcado sidoodaa in loo daayo marka laga reebo ciddii soo xadgudubtay wadahadalkii wilaayada iyo labadan beelood ay yeesheen kadib warkaa ma la fahm soo war cad ma ah qodobka labaad waxaa mamnuuc ah san boqol jeerna sheegno mar walbana aan ku celcelinno qabiil maanta soomaaliyeedan ogeyn aysan jirinna waana waxa runtii maanta keenay nimankan federaalka ah ismiga ay wataana qayb ka ah federaal qodobka saddexaad waxaa la go'aamiyey inaan burburinno meelihii hadda gadaasheen intaan wada hadalnay kadib meelihii hadda la soo galay oo fidnada abuuray waa la ogyahay wax baa abuuray moogta wixii abuuray waa la isla garanhayaa shalay waa la heshiiyey gogolaa la dhigtay geelaa lagu qashay alxamdulilah rabbi alcaalamiin sharwadaa gadaal wax ka shaqeeyey tii iyada ahayd inaan gacan u qaadno biidni illahi subxaana wa tacaala idinkana aad garab naga siisaan annaguna aan garabna idinka siino biidni illahi subxaana wa tacaala qodobka shanaad waxaa la go'aamiyey inaysan jirin xuduud cid gaar ah ay leedahay oo meeshaas taalla shareecadaasaana kaafisa wax ka soo harayna kuma qanacsanin ummaddan muslimiintana inaan xuduud maanta u kala dhigno ma rabno walaalayaalow daaqa iyo dabka iyo biyaha ummaddan muslimiinta waa u siman tahay ilaahay idinkii subxaana wa tacaala kitaab ilaahi aad haysataan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waarasuul soo ilahay nama oran subxaana wa tacaala war haddii la isqabsado kitaabka ilahi ha loo soo noqdo halkaasuu khayr iyo ijaabo ku jiraa ilaahayna subxaana wa tacaala waa idinkugu fududaynaya qodobka walaalayaal lixaad waxaa dhici karta shaksi labadan beelood ka mid ah in shaksi kale uu wax ku haysto amaba ay dhacdo in de beer isaga uu iska lahaa mid kale uu isaga habsado labada qabiil haddii la isdagaalay oo meesha lagu kala tegay ay dhici karto waxa noocaasa dulmigaas annaga ma fiirsanayno ma ujeedaan dulmigaas dulmi aan aqbalayna ma aha hogaas xaaji cabdulaahi axmed oo u hadlay beesha gare ayaa sheegay inay dhaqan gelinayaan heshiiska lamada beelood oo walaalaha ayanu khilaafa dhexdoodka dhehey ayagan was u mahdiyaa heshiis goona-ay markaas kadib i ka heshiyeen walaayadda amarkeenay u hogaansaneen wax allaala wixii walaayadda amaray in saagsaarta wixii oo dhulkii oo i iska haysadeen oo xirneey asal xirneey walaayadda asal xirta oo laka xajgudubay hadda la iska dili in walaayadda dib isu xirtaay ciddii ka xajgudubtayn inkaan beri iska qabatay walaayadda tan kale wixii oo qodobo ay walaayid oo noo inta hadda- oo go-aanka tiirta waa qaadan go-aankaday waxa u qaadan go-aanka sii buuha u qaadan ciddiisaa ka naqatay in lul xisaabtanaay wax allaala wixii oo qodobatan oo saakanaqadiin in ka ambirayla ka qabadaay lamada beelood oo walaayid amarkeed qaadadeen oo ka heshiyeen walaayid amarkeed hogaansaneen ayagan in isii goona ay u dadaaliin ciddii kahadgudubta in walaayid isaa u sheeqin amarkii oo walaayidii u hogaansaniin falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuhakimuuka fii maa shajara baynahum aayadda ilaahay inay u hogaansaniin docda kale nabadoon axmed maxamed cabdi ilkadhaay oo u hadlay beesha abgaal ayaa wuxuu yidhi waxaana aada iyo aada uga mahad celihaa mar lamaad dhaqankan quruxda badanna islaamnimada ku dhisan laysku cafiyey dadkii soo qabanqaabiye ilaahay waafajiyey mar kale waxaa laa ilaahay miisaanka xasanaadka allah inii saaro intii qaadatay ayakuna waa qolo kaloo khayr badan iyukana allaha cafiyo dhammaanteen allahna cafiyo waxaan mar kale ku sii celihaa ugu dambaysta in laysdagaalo in la dirso laysla garabsiyaa ka fiican dagaalka ha la gaaro ha la joojiyo soomaaliya wax badana isdishay wax laga dheefay amba laga gaarana ma jirto warq dagaal beeleed ilaahayna ma rabiyo islaamkuna ma rabiyo ununkuna ma rabno cid rabtana ma jirto dadka dhafoorada xiirtay ee dhaqankoodu qaldan yahay socodkoodu xun yahay intaysanna gaarsiin wejixumada iyo ceebta diris colooba gacanta ha lagu qabto dariiqa ha lagu soo rido waxaan ogaha dadkaa inuu isdileen dadkaa inuu isdagaaleen soomaaliya dagaal keeru dagaal bir kalaa waayo dagaal wada xaqdaraaha inta hoosana hayna wax aan ka dheefno male dhowr jeer waxaa lagu soo celiyey war waxaas baan ka xoroobaynaa ilaahay ha naga xoreeyo war alla ha naga xoreeyo reer mudullood waxaan leehay dagaal annaka dantaynu kuma jirto inkastoo cid muslima dagaal dan ugu jiro daaqsataan nahay waa maqlaysay nabadoonka ilaa jubbooyinka kala socdul xoolaha nabadgelyo naxariisaa haysday nabadgelyada naxariistu waa nala raysaa waxa nala raaya dadkayna walaalahayna oo muslimiintaana saasay ula raayaani taas aan qaadano xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabaa'ilka walaalaha ah ugu deegtay inay dagaalamaan dhexdooda ayadoo ku gubaabisay inay la halgamaan shisheeyaha siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada ayaa walaac ka muujinaya in lagula dagaalamo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo tababar ka helay dowladda turkiga warkan waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac dowladda turkiga oo saldhig ciidan oo weyn ku leh magaalada muqdisho ayaa tababar waxay u soo xortay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah munaasabad ciidamadan loo qabtay ayaa shalay waxay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay taliyaha milatariga dowladda federaalka wasiirka gaashaandhigga iyo xubno kale siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada ayaa waxay cabsi ka muujinayaan ciidamadan waxaanay ka walaacsan yihiin in lagu weeraro maamul goboleedyada iyo shakhsiyaadka kale ee ay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo mucaaradka isku yihiin ciidamo kuwan ka horreeyey oo la yidhaahdo haram cad ayaa waxaa lagu weeraray magaalada dhuusamareeb oo dowladda federaalka kula dagaalantay kooxda suufiyada iyo magaalada beled xaawe ee gobolka gedo oo maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka dhowaan ay isku fara saareen waxaa sii kordhaya kala shakiga u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo ay ugu horeeyaan kuwa maamul goboleedyada madaxda ka ah sanad kadib waxaa lagu wadaa in ay dhacdo doorasho madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajona waxa uu doonayaa in kursiga mar kale uu kusoo noqdo sidaa aawadeed waxa uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayaa in maamul goboleedyadu ay noqdaan kuwo asiga ka amar qaata sidaa aawadeed wuxuu u arkay inuu ku qasban yahay in wixii tabartiisa uu kula dagaalamo maamulada iminka jira suldaan cabdiraxmaan mahdi jamcaale oo ka tirsan dheergaradka soomaaliyeed ayaa dhowaan isagoo u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada midkoodna aanu dan u haynin ummadda soomaaliyeed inay isdilaan oo dhiigooda daadiyaan oo dhiigooda isbarnaysaan oo ummadooda lagu diro o dadkooda baabi'iyaan oo dalkooda ay halaagaan oo diinta ka baxaan oo gaalnimo ay ku dhintaan waxaan ahayn kuma ayna qabin haddana warkaad arkaysid iyagii baa bannaanka iyo fashilkaasaa ka taagan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meesha dowlad kama jirto dowlad goboleed waxa la yidhaha kama jiro ummadda soomaaliya kala qaybqaybinteeda iyo kala qabyooliskeeda weeye waxaad ku garantaan meesha ay maanta marahayaan xaqiiqadii meesha ay maanta marahayaan me iyo meel xunoo kaleetay noo wadaan marka in laga feejignaado dhinac in laga maro oo qolada markay jarto qolada kaleeta aan haraati dabada ka gelino oo nidaana dhaafa ilmaha naga laynin
bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin xoog leh oo dhinac waliba leh waxaan intaa dheer in maamuladan mid waliba midka kale uu cadow ku yahay geesta kalese waxaa xusid mudan in maamul waliba uu si buuxda daacad ugu yahay shisheeyaha dalka ku soo duulay oo dowladda etoobiya ay ugu horreyso sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena maxamed cali aadan wilaayada islaamiga abba iyo bakool ayaa dowlad diini ah usoo xirtay macalimiinta madaarista ku yaala wilaayadaasi dowradan diiniga ah ayaa waxaa loo qabtay macalimiinta wax ka dhiga iskuullada ka furan wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool dowradan ayaa socotay wax ka badan toban cisho iyadoona macalimiintu ay ku qaateen duruus dhowr ah gunaanadka dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool oo ugu horreeyo waaliga wilaayada sheekh cabdulaahi macalin geedow qaar ka mida macalimiintii loo soo xiray dowrada ayaa ka warbixiyey sidii ay uga faa'iidaysteen iyagoona dalbaday in loo soo celiyo dowraadka noocan ah anwaqaaqay mayla reer cabdulaahi hafow imaan alaareen saqdiga buusu sheege madarasatu furow sheekh ibraahim maylow furow alasaasiya walcidaadiya iyaaku sooda maasha allah kolley madaaristii iyo deegankii aan ku kooyin iyo walbarashadii maasha allah waa hayti dowladan tamaan dama in malaya dowladii lamaad oo nin qabadaa oo wilaayada nin qabadaasu intii ataan malaya dowladii hore eedaan ku faa'iidaysanay walbadan oo noo moqonaayay ka macalimiin ahaan markii hore mafhuumshi noo moqonaaya ku faa'iidaysani isla markaasna may dareemanay intii wal noo moqanyiin hatan wal intii noo moqanyiin marka qofkuma uminka meel aray baada hobis araguma meel isku argo baadadiis marka sidaas oo kale salamadeed may eedan danayana markasta dowladan oo kale intiaan halno eedaan ka baahnayn idaarada shay muhiima eed eedni kuma qanaayahay maasha allah kitaabkan anin qori almucalim alawal anin akhri oo kale eed eedaan ku faa'iidaysani sidaas oo kale idaarada eedaan ku faa'iidaysani faa'iidada dabcan macallin kaste ana la imaan maleeya macallimiinta dhammaantii wal wada dareemay gaabmimadi hor wala maamulahaas dadka mayn badanayn dad xirow dadkii may la raay nidaamkiina fadaayo walna maamulaan fadaayo mas-uula atan laare atan walnoo ka shaqsanaya arrintaasi eediyadanka mahadsantiinagaasteen masinlanaa jazaakum allahu khayr aljazaa xaaladda ganaaqdan aanka wada kulugni baniaadan meel oo saaqbadadii afartan qof oo kurugogni afartumii qof oona kurugogni intii muddidii oonan rugogni baniaadan dabceedeed kala tabsanta wal iskhilaaf iyo dhibkuiyo oo shaydaan dhargeli ma aragna mahad goonagta waa ilaahay soqamaadna eedi eed macalimiinta wallaahi mahad goonagan eedan liyan fiiri gaar ahaanada fiiriskarin marka marka alxamdulilah ilaamalan iskhilaafti ma aragna alxamdulilah magaa soqamaadnaa khudamadii unu khaadim kareen kii oo magaalada gudaha khaadim kari kii unta khaadim kari kulluhum wal una dhaliil aragni manjarna
mid ka mid a macalimiintii wax ka bixinayay dowradan ayaa ka warbixiyey sidii ay wilaayada juhdiga ugu bixisay dowradan iyo sida ay macalimiintu uga faa'iidaysteen mayba siinka mahadyaane mayba ilaahay siinku tuugana ini ilaahay xilka siinka ceeboyna ini ilaahay waybaa idaarada waybaa walaayada baa'i bokool ilaahay mas-uuliyaddaas waybaa ilaahay ku ajar siiyo dadaalkiiyo juhdigiyo nin suubiyan raashiin lay mahaato dalab lay mahaato dhinaca safarka lay haato dhinaca soo dhoweynta lay haato wal ilaahay uumay dhibaatay un inta kulkulugni mal arag habyaraato dhib ma arag marka waybaa ilaahay aan ka mahadyaana isiina wayb ilaahay ma siinka tuugana ni xilka ilaahay siin ka ceeboyna dadaalkin ilaahay isiina dadaal ani nin ka dartaan wal yaro imkaaniyaad anoo dhadhaman bani aadan waybaa walay ku dhimanaade wali yar yaro noo dhadhaman sida dalabka kuma dhate walaayada baa'i bakool may kucodsadaan in dugsiyada baadiyo magaalooyin tuulo ee baljiya jiraan walbadan berlin ku helaan waybaa dalabkii walbarashada inani kaalmay unuunu waybaa intay tabartaan ee dadaal waaliga wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow oo goobta ka hadlay ayaa macalimiinta kula dardaarmay in dowraadka ay qaateen dib u maraajaceeyaan siina gaarsiiyaan ardayda iyo bulshada iyaga ka dambeeya kulankaas iyo tawjiihaadkaas iyo walaalaha siinsiayaan iyo waxyaabaha un kole inkuma muhiimsan marka meelilinaahda walhagi meel laka faa'iidaysaday dadkii noo dambe inay marka haddii kutubadii atay iyo haddii walaagi laga faa'iideeyey si gooni lahin alaamaysadii etaba dee kolley insha allahu tacaala waa jazaakum allahu khayran ilaahay garabkeen hagala mas-uuliyaddii hore dad saarnahay tibaan kolley mas-uul kala culayskala ka dari la buraarijiyo culmo linshaynoo kitaabo la siiyo marka un kolley hojada lakii ogahay marka hal ballaqtu alaa hal ballaqtu waay macnaha wal deersii un walaagi tabartaanahay iyoona dadka inay deersiyaan marka haddii markaad sii deersiyo wayta marka mas-uuliyadda qof un kolley saaranoo marka la fadheed iyanagadaas marka insha allahu tacaala ma ahan markii ugu horreysay oo sidaan oo kale dowlad diini ah loo soo xira qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga madaarista wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada warkii oo aad dhegaystayaal kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaa cid uu dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah